haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal qofku hadduu marinkiisa seego wixii u dan ahaa hadduu ka ilduufo hadhowna wax ka bacsamaanoo wax aanu filaynin ay la soo gudboonaadaan isaga ayaa naftiisa ku canaanta wuxuu isku haraamaa caku aniga balmaan sidaasi sidaas yeelo markuu hebel ila talinayay balmaan hawraarsan idhaahdo saa waxa maanta igu dhacay iguma dhacene markaas baa loogu maahmaahaa anqow isku dhufte isagaa u dhutiya haddiise koox iyo ka badan wax ka dhexeeyaan dabadeedna sidii waxaas loo maamulay uu qallooc garo amaba ay dhibaata ka timaado qofba qofka kale ayuu ku eedeeyaa adaa noo lahaa iyo adaa noo lahaa ayaa la is yidhaahdaa waa dabeecad aadanuhu ka siman yahay bulsho ka nabad gashayna lama sheegin waxyaabaha haddaba la wada leeyahay waxa ugu weyn dowladda gaar ahaan midda casriga ah waxay ku dhisan tahay heshiis dhex mara taliyayaasha iyo loo taliyayaasha waxay ku bulaashaa xeerarkii la dhigtay oo lagu wada dhaqmo haddii aanay xoog iyo afgembi talada dalka ku taabin badanaa madaxdu doorasho ayay ku timaadaa maamulkana waxaa looga dambeeyaa muddo qeexan oo xeerarka u qoran ugu xusan muddadaasi markay dhammaato ayaa hadday mutaystaan oo la mahadiyo uu halkoodii dadweynuhu ku soo celiyaa haddii kale inta laga codeeyo ayaa kursiga laga wareejiyaa loona dhiibtaa cid kale oo markaas loo filaayo in qoladii hore ay dhaami doonto waxaan uga gol leeyahay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markay gobta noqotay fikraddaasi guud ahaan soomaalida waa ku cusbay muddo xileed inay sugtaana wuu ku adkaa taas markhaatigeedana waxaa laga heli karaa suugaanta maansada u badan ee sanadkaas saddexdii xigtay ay hal abuuradii xilligu tiriyeen haddaad xusuusataanna dhowrgu muddo haatan laga joogo waxaan halkan idinka maqashiiyey gabay hiif iyo haaraan miiran ah oo aadan carab u tiriyey madaxda xukuumaddii koowaad ee maamulkii dalka gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga kala wareegtay waa gabaygii ay ku jirtay sidii baan markaafiyo u sitaa ama maraykaane sidii baan maqaar ugu gamcaa meel la ii dhigay sidii baan makaar lagu gubtay iyo milic u joogay sidii baan madaad dhali karsho iyo rodol u miistaaye sidii baan macaash uga gataa harag muciinkiisa sidii baan martida caano qura ugu macsuumay waxaa haddaba isaguna jiray gabay kale oo kaas aadan carab aan laga aqoon wax sanad ka yarna ka dambeeyey waxaa tiriyey gabyaal la odhan jiray axmed ismaaciil diiriye oo qaasim ku magac dheeraa kana mid ahaa maanseyahanadii haddiiba ku kacay xukuumaddii rayadka ahayd ee haba lagu murmee isdoorashada ku timid allaha u naxariistay qaasim gabyaab uu ahaa gabyaaguna waa riyooda waana loo ogol yahay wax walba oo aan dadka kale suuragal la ahayn ayaa isaga suuragal la ah sidaas daraaddeed wuxuu gabaygiisa ku bilaabayaa dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii duulaankii hawada sare lagu qaaday ee ruushanka iyo maraykanku ay hormuudka ka ahaayeen kaasoo malaha uu rabi lahaa in xukuumaddii soomaaliyeed ee xilligaasu ay ka qayb qaadato wuxuu ka tiiraanyoonayaa iyada oo dhulkiiba laga tegey oo hanashada hawada iyo xidkaha sare loo tartamaayo in xukuumaddii jirtay aysan arrintaasba war iyo wacaal u haynin wuxuu yidhi dayaxaa la kala boobayaa dirirkii cawleede xidigtii dagaariya la dhaaf diilintii gureeye dibbaa laxaha loo eegayaa sacana waa daafe dabagaabihii laga carceer dunina yeelkeeda duqi samada lagu sheegayey iyo dida cirjiidhiiye dirirrada rag baa kala yaqaan dowga loo maro eh hadba waqalka dihin ruushnaga u doogsin cararaaye nin da'diisu meeshaa tagtay oo daalan baan ahaye daab godimo weli sooma jarin wiilashaan direeyey gebi ahaan siyaasiyiintii soomaaliyeed oo ra-iisul wasaarihii xilligu ugu horeeyo ayuu ku cambaaraynayaa gaabis iyo inaanay waxba u qaban dadweynihii jilicsanaa ee la rabay haddii gobinimo la helay in noloshooda ay kor u soo qaadaan taasna wuxuu markhaati uga dhiganayaa in soomaali ay weli geedaha hoos fadhido oo ay ku shaxayso ama ay ku xaajoonayso inay weli arad la silcsan tahay iyaga iyo waxadii xolaad ee ay dhaqayeen inay dugaagga dibadyaal u yihiin in weli aqaladii daroorta badnaa ay ku hoydaan haweenku ay carruurtii dhabarka ku sidaan oo weli ballidii biyaha yarayd ee doolood la isku haysto laguna dirirayo halkaas markuu marayo ayaa waxaa ku soo dhacday geelal soomaaliyeed oo mar aan fogeyn etoobiyadii xaylasagaase intay ku soo duushay ay dhacday dowladda soomaaliyeedna haba yaraatee aan dubku u dhaqaaqin iska daa inay ka soo dhiciseen wuxuu yidhi ma daadihin rashiid maantidan daad gure iliye shicibkii daryeel weli ma helin daacadda ahaayee sidiibuu u doonyaysan yahay dabashii weynayde sidiibay duleedada dharli'i ugu dab jeexaane sidiibaa duddada aar dhiciyo dacaw u joogaaye sidii buu dugaag uga gurtaa duugga xoolaha sidiibay ducaha aqaladii uga duleelaane sidiibay daroorimaha iyo daad u galayaane sidiibay dushii ugu sidaan dumar carruurtiiye sidiibay u dabagoosi tahay haladii dooloode oy weliba dibindaabyo iyo diriri joogtaaye waa kaa dareersaday deercadkii dhaleeb siyaasiyiintii soomaalida hadduu canaantaas uga haro waxba ma ahaateenoo gacal cun baa loo qaadan lahaaye meelo fogfog ayuu la tegey wuxuuba ka xayuubiyey jinsiyaddii soomaalinimo isaga oo ku sheegaya inay la isid yihiin karal oo ka mid ahaa saraakiisha gumaysiga ingiriiska ee waqooyiga jeel ka talin jirtay wuxuu ku adkaysanayaa waxa u muuqdaa inaysan ahayn dowladdii uu ku taamayey ragga hoggaanka u hayaana midabka ha joogtee aanay inaba soomaali cad ku lahayn wuxuu yidhi dembi ku hadli maayee ma arag dowladdan rabayey halkii aan dal iisoo kordha iyo dalal ka eegayey iyoba waa darxumo iyo maqane dacar miyaan leefay madaraato raadkaan dhigaan dib ugu soo laamay sidii yoon dayaysnahay miyaan dawgii ka habaabay laba saddex sano waxaas oo idin laguma qaban karee qaasin ma degdege mase canaanta iyo cambaaraynta madaxda gar buu u lahaa jawaabtu waa adinka dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inaa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha